This is WATB 1420. Next hour you will hear Radio Wada Jir.
inta walba waahan reediyo wadajir w a t b tumi afar labaatan a m
raxmaan iraxiim assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuh kulan wacan oo wanaagsan dhammaan dhegeystayaasha qiimaha iyo qaayaha leh meel kastoo aad joogtaan iyo weliba qaab kastoo aad noo maqlaysaan halkani waa wadajir rediyo oo maalin kastoo axada aad uga barateen in aad toos ugu kulantaan mawjadan kun afar boqol iyo labaatan a m magaaladan atlanta iyo hareeraheeda sidoo kalena barnaamijkeena haatan waxa uu si toosa uga socdaa fadhiga aanu ku leenahay gudaha shabakada macluumaadka caalamiga internetka oo ah www wadajir radio com sidoo kale ayaa barnaamijkeena daafeed com haatanna uu si toosa uga socdaa sidoo kale waxa aad ka dhegaysan kartaan taleefanadiina idinkoo wacaya taleefon nambarkiisa uu yahay toddoba hal labo afar saddex labo shan toddobo lix shan nambarkaasoo aad si toosa uga dhegaysan kartaa barnaamijkeena haatan sida tooskaa hawada ugu jiro bahda idiin daadihiisa wadajir rediyo waa anigoo cabdilcasiis siidi mustafa xaaji nuureeni yuusuf sheekh cadow farsamo yaqaanka farsamada inoo haya maalin kastaoo axadana waa maxamed siidow mayow sida caadada noo ahayd maalin kasta waxaanu ku bilaabanaa wacan oo wanaagsan waa mar kaliya barnaamijkeenii toddobaadkii tegey iyo soomaaliya ayadoo guud ahaan barnaamijkeena toddobaadkii tegay iyo soomaaliya soo dirayaan wariyaasheena ku sugan gudaha dalka soomaaliya ayaa waxaa magaaladan atlantana ku qaabeeya yuusuf sheekh cadow waxaana soo saara anigoo cabdilcasiis siidi magaalada baydhabo caasimada gobolka baay ayaa in dhowaalaba waxa ay horumar ka samaynaysay guud ahaan arrimaha nolosha sida dhaqaalaha iyo weliba xaaladda guud ee magaalada iyo weliba amniga haddaba arrimahaasi ayaa maanta warbixinteena waxaa ku dul istaagay islamar ahaantaana falanqayn doona waryaheena magaalada baydhabo axmed saadiq inkastoo marxalado kala duwan ay soo martay magaalada baydhabo ee gobolka baay oo isugu jira farxad iyo murugo ayaa iminka waxaay u muuqataa mid ka soo kabsanaysa marxaladihii dhibka badnaa oo ay soo martay magaalada baydhabo haatan magaalada baydhabo waxaa ka soconaya ganacsi xoogan dhismooyin hoteello waxaana muddooyinkii ugu dambeeyey magaalada ku soo badanayay dadka qurba joogta ah oo dib maalgashi ugu samaysanaya dhulkoodii hoyo marka si gaar ah farta aynu ku fiiqno ganacsiga sii labalixaadsanaya ee ka jira magaalada baydhabo waa mid lagu tilmaami karo cadceed bannaanka taala oo aan sacab lagu dadi karin maxamed nuur waxa uu ka mid yahay ganacsatada sida weyn looga yaqaano magaalada baydhabo waxa aan kula kulmay gudaha warshada biyaha shifo waxa uu igaga warbixinayaa horumarka ganacsi ee iminka ka jira magaalada baydhabo maadaama isaga uu qayb ka yahay ganacsatada gobolka beeray magaalada baydhabo warshada oo yaryar oo ganacsata shaanti sida warshada biyo oo la eraw shifo iyo warshado kale oonay taway yaryar oo sida warshad saabuun oo magaalada baydhabo ee ka jiraan iyo sida warshada joodariga suubiyaasa warshado badan oonay taway horumarka qayb ka mid ah shaayoon ha kordhiyen ya beledkamaybabwah haka kororeen mayba kale oonaytoy warshadooga su faa-iido kale ha kaga leh dadka oonayto way ka shaqaysaday hoojo oo la era korogeeka ee baahi badan yaa ka daboolen oo lakayaaba maalintii halka shirkad ba'ani anshaga tabaasa dad haddii ankiyarta sodomeeyo qof ilaa i qonto dhanka kale waxaa qayb ka ah dadka kor u qaaday ganacsiga magaalada qurba joogta dalka dib ugu soo laabanaysa gaar ahaan magaalada baydhabo cali axmed waxa uu ka mid yahay dadkii dhowaan dib ugu soo laabtay magaalada baydhabo waxa uuna ka waramaya ganacsiga xooggan ee baydhabo iminka uu ka jiro iyo sida uu u sameynayo horumarka ballaaran anigoo ka mid ah qurba joogta ku nool magaalada baydhabo runtii intaan ka maqnaa iyo farqiga udhexey aad iyo aad ayuu u kala duwan yahay dhinaca ganacsiga waxyaabo badan ayaa kusoo kordhay oo dhismooyin ayaa socda sidoo kale waxyaabo kaleo fara badan ah da aan tilmaami karin ayaa ka dhacay manaha ka jira magaalada baydhabo sidoo kalena waxaa jirta in dhinaca amniga uu aad iyo aad ugu wanaagsan yahay oo marar walba heegan ay ku jiraan ciidamada markaasi qaabilsan dhinaca amnigaokordhin waxyaalo badan oo wacyigelin ah oo dadka soomaaliyeed ama dadka reer baydhabo oo aan wacyigelinay iyo waxyaaba aan u abuurnay shaqooyin oo ay ka mid yihiin kuwaas oo aan qurbaha kusoo baranay
ganacsiga sii labalixaadsanaya ee ka jira magaalada baydhabo waxaa sabab u ah nabadda magaalada oo ah mid laysku hadleyn karo waayo miilaan nabadi ka jirin nololi kama jirto taliyaha ciidamada booliska gobolka baay mahad cabdiraxmaan aadan waxa uu sharaxayaa ammaanka xilligan ka jira magaalada baydhabo
amniga guud oo magaalada baydhabo waa fiican yahay waana degan yahay aailo waxay arkaysa ilaalan ka dhanbaa la dhahaa adinku laftiinna qolada warbaahinta wa aad joogtaan waxay mataqaanaa yani nabadu dhan tahay waa idinka arkaayo ganacsigu waa socdaa ummaddu waa isdhex maraysaa wax borobalema ma jiraan habeen iyo maalin waa la ganacsanayaa gaadiidku habeen iyo maalin buu shaqaynayaa la isaga goysayaa ummaddu way isfahamsantaha nabadday isfahamtay dad badan oo ku dhaqan magaalada baydhabo ayaa soo dhaweeyey oo kobaca ganacsi iyo amniga ballaaran ee ka jira magaalada baydhabo maxaa yeelay marka aad marayso magaalada baydhabo xilliyada galbihii waxa indhahagu ay qabanayaan dad badan oo camiray goobaha lagu qaxweeyo haddaba qaar ka mid a dadkaasi ayaan la hadlay waxaayna muujinayaan dareenkooda ku aadan ganacsiga kobacsan ee baydhabo ka jira iyo ammaanka magaalada mahadsan tahay axmedow anaga waxaan nahay dhalinyarada ku nool magaalada tanbaydhaba goobta hadda ujeedid aniga galabtii iyo subaxdiiba halkan ayaa isku soo fariisanaa halkan ayaa ka gaxweynaa run ahaantii wax ganacsiga magaalada baydhabo saddexdii san lasoo dhaafay runtii marka la fiiriyo farqi weyn baa udhexeeya hadda waxaa u muuqata mid ganacsigii dadka in badan ay fahansan yihiin oo markaasi si fiican u kala socdo dhinaca ammaanka hadaan kaaga warbixiyo xiliyadii haweenkii wadooyinka waaweyn ee magaalada baydhabo wax lagu arkay ciidamo booliisa markaasi ka qayb qaadanaya sidii ay usugu laayeen runaantii horta magaalada baydhabo magaalooyinka kale waxay kaga duwan tahay in badan horta falal amni daro markaasi kama dhacan inkastoo magaalada baydhabo ayaa haatan u muuqata mid cagta saartay waddo ka duwan saddex sano ka hor sida ay ahaan jirtay maxaa yeelay waxaad magaalada ku arkaysaa gabdho xilliyada galbihii ah magaalada ku dhex mushaaxaya gawaarida raaxada oo iyaga gacantooda ku wata kuwa oo aan horay looga baran gabdhaha reer baydhabo ma aha wax sahlan in horumar intaa la eg ay ku tallaabsato magaalo laakiin waxa ay u baahan tahay horumarka ay ku tallaabsatay baydhabo ayaa ah mid ay ka wada shaqeeyeen shacabka iyo laamaha ammaanka gobolka baay sida uu raadiyo wadajir u sheegay taliyaha ciidamada booliska gobolka baay marxaladahan waa mid ka mid ah marxaladihii soo maray magaalada baydhabo jannaay oo waa loo aqoon jiray goobtii geerida balse haatan u muuqata mid soo ceshanaysa karaamadii lagu yaqiinay oo ay hayd baydhabo jannaay axmed cabdulqaadir yarow axmed saadaq raadiyo wadajir magaalada baydhabo
daray bugtiiso baadi doonabaano cadan kula ballamira biryahadalka qaada miyaad beeled ka dhaaftaa dhulka kale u badan tahay baydhaba magaada biryahadalka qaada miyaad beeled ka dhaaftaa dhulka kale